waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
bismillahi raxmaan raxiim xasan waad mahadsan tahay fursadda waxaa halkoo halkan ka salaamaya dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee inta maqlaysa s b s ka iyo adduunweynaha caalamka intiisa kaleo dhan barnaamijkan af soomaaliga marka marka ugu horeysa walaal waxa weeyaan muddo dheer ayaan soo wadnay barnaamijkan oon kusoo wadnay muxuu ahaa saabisiga ku saabsan barashada af soomaaliga saacad weekendigiiba laakiin waayahii dambe waxaan kusoo ururnay hal saac oo sabtiga ah oo meelyaraha kalarinda iyo hal saac oo oo muxuu ahaa iyadana axadda ah marka bugaagta annagaa daabacanay waagi horeeto somali cultural association iyo daaro bilaal yaa lagu waday marka bugaagta annagaa daabacanay waxaanu siinaa hal buug oo layli ah oo exercise book ah iyo hal buug oo qoraal ah ayaa markaa loo sameeya caruurta inta kalena waxa weeyaan mataqaanaa mararka qaarkood waxaanu tix gabayaa loo tiriyaa ama loo sheegaa ama loo qoraa caruurta waxaa layihahdaa mataqaanaa kasoo falanqooda kasoo sheekeeya marka qaarkoodna waa advanced oo guryaha waxaad garanaysaa caruurta guryaha aabaha iyo hooyadaba ay kula hadlaan af soomaaliga waxaa ka garanaysaa ilmahana naftiisa ilmaha way qoraalka way ku fiican yihiin waxyaalo badan ay garanayaan ereyadooda mataqaanaa erebixintooda iyo vocabularigooda aada u sareeya caruurta guryaha aan af soomaaliga looga hadlin waxaad ku garanaysaa luqadoodu ma wanaagsana marka in mataqaanaa yani iyagoo mataqana afar iyo toban jirah ama saddex iyo toban jirah ama sagaal jirah ayaa waxaa arkaysaa iyagoo waxyaalo basic ah aan garanayn oo mataqaanaa ilmo kastoo soomaaliya oo soomaaliya jooga way u tahay caadi u tahay mataqaanaa hataan garanayn oo sida mataqaanaa xoolaha dhirta waxyaalahaas uusan kala garanayn waa gartay marka carruurta aada u dhigtaan iskuolka da-doodu intee u dhexaysaa waa carruur intee jira ah waxay kasoo bilowdaan carruur yaryar oo mataqaanaa yacni lix jiro meelahaas ah ilaa iyo carruur waaweyn oo ilaa iyo dhowr iyo toban jir ah marka yacni gurub guruba yacni sida ma aha da- keliya laakiin siday garaadkooda oo af soomaaliga yahay ayaa la isugu dardaraa marka kuwan waaweynna barnaamij already diyaarsan oo bugaag ah la siiyaa ay kasoo shaqeeyaan kuwa yaryarna mataqaanaa yani saacadaas unbaa la geliyaa oo barnaamij iyagana qoraal ah oo iska mataqaanaa aan saas ulusayn ayaa buugga laga siiyaa marka waxay isku aadiyaan shaygii kasoo qaad halkan waxaa lagu tusayaa one halkan waxaa ku qoran one marka way isku aadinayaan wankii iyo arigii iyo lo-dii iyo waxaas marka magacii inuu qabtaa la rabaa oo xayawaanka kusoo xasuusto waxyaalo ay garan karaan oo sida mataqaanaa yacni hore u yaqaaneen ayaa ereyadii lagu tusayaa marka hadduu ereyada dhowr jeer qorqoro waxaa leeyahay next week waxaa la gelinayaa jumlado marka jumladaha kasoo shaqeeya marka wax very basic ah ayaan barnaa kuwa yaryar laakiin kuwa waaweyn fasalka saddexaad iyo soo gaaray waxoogaa fiican oo mataqaanaa yacni ayaa loo ayaa loo sameeyaa oo barnaamij ayaa loo sameeya mararka qaarkood waxaa la tusaa waxbaa la tusaa mataqaanaa yani barnaamij yar markaasaa layihahda af soomaaliga ku qor waxaad ka garata intaas marka qaar basi way u qorayaan qaar spelinka ka khaldan qaar mataqaanaa yani wuxuu way way garan karaan oo way way ka sheekeyn karaan qaarna markaa waa waxoogaa ku dhib waaye laakiin adigu un waxay dhaantaa mataqaana qaar waxay kula imaanayaan already waxay soo akhriyeen ama waxay soo barteen laakiin manhajka manhajaan ku soconnaa barnaamijaan ku soconnaa oo ardayda mataqaanaa yacni xoogaa waa garanaysaa last year meeshuu joogay iyo hadda meeshuu joogay iyo kuwa oo serious u qaato oo buuggaas dhameeya at least waxa waxyaalaha basiga af soomaaliga way garanayaan waa gartay cabdulaahi guud ahaan dalkan australia gaar ahaan gobolka victoria aada baa dadka ajaaniibta ama soo galootiga loogu dhiirigeliyaa inay afkooda bartaan iskuullada caadiga iyo dowladdu lacag badan bay ku bixisaa galbihii oo kale laakiin waxaad moodaa soomaalidu inta badan arrimahaas inaysan ka faa'iideysan
waa run xasan yacni barnaamijkan weliba victoria markaad fiiriso hadda gobolana yaryar oo sida south australia iyo iyo w a labadaba waa tegey aada bay nooga horeeyaan yacni barnaamijyo advanced ay leeyihiin oo dowladdu gacan badan ku leedahay oo ardayda hataa mataqaanaa yani loo qadariyo ayay ku leeyihiin annaga hadda waxaad moodaa dib inaan uga dhacnay waa waxaa jirtay laga joogo nearly ten fifteen years hadda waxaa jirtay oo barnaamij dowladda aqoonsan tahay oo secondary school lagu dhigo aan ka wadnay raadistiga marka macalin la-aan iyo waalidkii oon reyli saas u qiimeynaynin oo mataqaanaa yani anigu waxyaalo badan oo arrimaha diinta mararka qaar lagu eedeeya laakiin waxa weeyaan waalidkii oo mataqaanaa anigu meeshan waxaan u keenaa dugsi qur-aan wixii intaas ka baxsan really yani ma saarayaan culeys marka barnaamijkii markuu dugsiga qur-aan ka baxo ayaa soomaaliga lagu daba xijiyaa marka soomaaligu waa iska auxiliary camal mataqaanaa waa iska supplement marka supplementigaas marka waxaa la rabaa inuu waalidka xoog ka saaro marka taa ma hayno victoria especially south eastiga ani aan aqaano pressure weyn iyo mataqaanaa culeys weyn waalidku ma saaraan hataa waxaad moodaa kuwa had markaad tiraahdo war guriga ilmaha kula hadla af soomaali af ingiriiskan ad kula hadlaysan iska daaya waxaad moodaaba mataqaanaa inay dadkii u arkaanba mataqaanaa yani wax yani backward camal inaad u sheegayso oo mataqaanaa wax oo yani aan qiimo saas ugu weyneyn laakiin af soomaaligii in la qiimeeyo oo la qadariyo waxay ka bilaabataa guriga guriga unuga gurigay ka bilaabataa marka waxaan doonaynaa waalidiinta marka u horeysa inay af soomaaliga ay qiimeeyaan oo ilmihii wixii loo soo dhiibay buwagtii lasoo siiyey wixii ay qiimeeyaan markaasuu ilmihiina mataqaanaa garanayaa qofku ilmaha waxaa u sheegtid keliya ma aha waxay kaa arkaan weye hadday kaa arkaan waxa inay qiimo ku leeyihiin iyagana waa qiimeynayaan hadday kaa arkaan waxa inaysan qiimo lahayn oo adigii aadan qiimeyneynin oo adigii aad iyaga xaggooda u janjeedho oo iyagii aad af ingiriisiga kula hadlayso had iyagana xil iskama saarayaan marka waa gartay cabdulaahi oo urur waxaad ka shaqaysaan dhaqanka iyo hiddaha soomaalida sidee looga dhaadhicin karaa in afka soomaaligu uu qiimo leeyahay haddii qofku rabo caruurtiisu inay dhaqankii iyo hiddihii iyo taariikhda haysta luqaddu inay number one ka tahay dadkuse taas ma ku baraarugsan yihiin bay kula tahay
walalo waxa weye waxyaalaha ugu daran ayay ka mid tahay oo mataqaanaa yacni marka dadku maaragtay soomaalida waxay tirahdaa sac ninkii lahaa faynta hayo jeel kama kaco waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn na haysta maanta waxa weeyaan qofkii horta inuu isaga isaga soomaali ahaan isu qadariyo oo isaga soomaali ahaan isu qadariyo luqadiisi qadariyo luqadiisi ay bayska ay leedahay qadariyo luqadiisa culeyska ay ku leedahay qadariyo ilmihiina markaana uu yidhaahdo intaada wax kala baranin luqadda af soomaaliga baro luqadda af soomaaliga guriga looga hadlaa guri soomaali weeye luqadda af soomaaliga aan aan mataqaanaa xoog ka saarno isagiiyo xaaskiisa intay wada fadhiistaan ilmihiisa wada fadhiistaan ay yidhahdaan rule number one gurigan waxa weeyaan sharciga koowaad inaan ka wada hadalno af soomaaliya in lagu hadlo weeye wax walba looga hadlo ayna noqonin wax lagu qoslo guryaha qaarkood markaad tagto oo oo adiga aad af soomaaliya wax ku tiraahdo oo ilmihii uu waxyar qaldo waa lagu qoslaya marka yani qof aan wax khaldamin wax ma saxo qofku maaragtay qofka tilaabo barad markuu yahay wuu dhacaa wuu qofaa markaasuu istaagaa ordaa waxa weeyaan af soomaaligii ilmihii in mataqaanaa lagu qosla ma aha oo in loo toosiyaa waa in la yidhahdaa well done si fiican baad yeeshay waad hagaajisay saas u isticmaal xaraftan sidaa yeel saa u isticmaal laakiin mataqaanaa yacni waxaad arkaysaa ilmo yaroo wax ka khaldameen oo wixii ka khaldamay maarata laga dhigaayo mataqaanaa wax oo dembi weyn oo gale kaleto oo aan mataqaanaa aan lagu laakiin in aan xoojino oo aan arrintan xoojino waxa weeyaan barnaamijyo inaan keenno weeye ama tartan keenno ama aan waxyaalo iyo aan u aragno mataqaanaa sida hadda sokorkao kaleeto ciyaartan sokorka soomaalida ciyaarto waxaa qiimeynaya wax kale ma aha waxaa ka jira barnaamij oo socdo oo ilmo rabo ilmo walba uu jecel yahay inuu ka qayb galo marka sidaasoo kaleeto barnaamij socdo oo xaafadaha tartan in loo sameeyo oo la yidhaha tartankii af soomaaligaa jira weelkii af soomaaliga weeye waxaase inaan aan aan waalidiinto dhantaa isu imaano jaaliyadda isu timaado la yidhahda tartan kasoo bilaabanaya flemington muxuu ahaa weraby braybrook muxuu ahaa dandinon haralberg saa ah tartankaas oo guddi leh oo nidaam leh inaan keenno oo wax kaleeto fikrado kale aan keenno ma ogiye afkii uu sii baaba-aya xasan waa garta ugu dambeynta marka carruurtan yaryar hadda idinku aad af soomaaliga u dhigtaan xiise mouhayaan mase qiimeynayaan afka mise laftigooda waalidka unbaa maaragtay keeno iyagu xiise weyn uma hayaan barashada afka soomaaliga waa may wallaahi waa dareemaysaa carruur badan oo daneynaya oo mataqaanaa haba haba haba ahaata inta badan carruurta waalidkood ka aad ka garanaysaa oo inay mataqaanaa yacni ay waalidkood ku xoogan tahay laakiin damoo reerka uu af soomaaliga uu ilmaha kula dadaalo waxaad moodaa damoo ilmahana ay ka muuqato su-aalo badan ku weydiinaya markuu imaado orredi wuxuu qabaa liis oo mataqaanaa waxyaalo badan ku weydiinaya su-aalo oo xayawaanaad su-aalo oo wadankii mataqaanaa geedkan halkan ka baxaada la yidhi muxuu yahay kaasuu yahay kaasuu yahay marka ilmihii waxaa ka garanaysaa yacni marka qaarkood su-aalaha ku weydiinaya ka garanaysaa inuu wixii danaynayo oo oo aada iyo aada uu mataqaanaa uxiiseynayo marka aniga waxay ila tahay in arrintan mataqaanaa dhammaan jaaliyadda joogta victoria ama australia o dhanba in aan xil iska saarno ilmihii inaan mataqaanaa aada iyo aada aan u tusno in luqadooda dhaqankooda iyo waxooda isku wada xiran yihiin aana jeclaysiino
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali